hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmaa ayaa magaalada muqdisho gargaar ugu qaybisay in ka badan boqol iyo labaatan qoys oo isugu jira dad naafo danyar iyo barakacyaal ah munaasabada waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socda hay-adda sodmaa qaar kamida xubnaha odayaasha dhaqanka ee deegaanada dadkan ay ka kala socdaan iyo xubno kale mid kamida odayaasha deegaanada ay ka yimaadeen dadkan isugu jira barakacyaasha naafada iyo sidoo kale dadka danyarta ah oo ku hadlayay afka bulshada ayaa ka mahad celiyey gargaarka loo keenay waa u jeedaan dad dadkaan aan meesha keenin dad wada masaakiin waaye waa curyaamiin waa indhoolo waa dad danyar ah in hay-adda ilgees ay ku egto annaga dhan ilgees lugeeda waa marka koowaad oo hay-addan waxna siisa guddoomiye maxamuud waxaan ka codsanaynaa inaad ilgees nagu fiiriya iyo guddoomiye sahro iyo shaqaalaha kulli madaxdoo dhan aad iyo aadaan kugu mahad celinaynaa sidaad maanta noo garb istaagteen anigoo ku hadlaaya magaca nabadoon cadowkadiyo ibraahin ummaddaana nabadoonkoodii guud ah dhanka kale agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodma sahre cali yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan loo qeybiyey qoysaska gaaraya qoys waxaa maanta halkan aan wax ku siinaynaa qoys oo ku dhaqan degmada wadajir khaasatan xaafadda jaamacadaha dadkaas oo ah dad masaakiin ah oo ay hay-addu maanta ay ugu tala gashay in ay ka faa'iidaystaan raashinkan gargaarka ah nabadoon cadow kadiye ibraahim waxaan nabadoona halkan maanta kugu guddoonsiinaynaa deeqadan idinkaga timid hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma oo u aragtay dadkan inay yihiin dadkii mudnaa ee masaakiinta ahaa ee aada soo xusheen ma ahan baahidu intaan keliyaataa ma ahan waxaan dareemaynaa dadkan inay yihiin dadkii aada soo xusheen ee mudnaa waxayna hay-addu rajaynaysaa haddii alla idmo in gacan labaad oo qurux badan ay dadkan marlabaad ay gaarsiiso iyadoo ay nagu soo fool leeyihiin bishii barakaysneed ee rabadaan ay ka hartay maalmo kooban ay ka harsan tahay gargaarkan la gaarsiiyey inka badan qoys oo isugu jira dad naafo ah dayar iyo barakacyaal ayaa qayb ka ah dadaalada lagu caawinayo dadka barakacyaasha ah iyo sidoo kale kuwa dayarta ah ee ku sugan magaalada muqdisho iyo sidoo kale qaar kamida gobolada dalka